bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku hastaysan tahay labada bisha koowaad sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan qarax miino ayaa saakay aroortii lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ee amisom deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamadan ay ahaayeen kuwa kusoo jeeday xilliga qaraxa uu haleelayay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada la weeraray ay ahaayeen kuwa ka yimid deegaano hoostaga gobolkaasi gaar ahaan degmada baraawe oo ay ku sugnaayeen ciidamada amisom kuna sii jeedaan baraawe waxaana wararku ay tilmaamayaan in khasaare uu ka dhashay weerarka inkastoo aan la sheegin khasaaraha dhabta ah dadka deegaanka waxa ay sheegeen in jugta qaraxa ay ka maqlayeen qaybo ka mid a degmooyinka gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan nawaaxiga goobta uu qaraxaasi ka dhacay al-shabaab ayaa baraha lagu taageero lagu qoray in khasaare kala duwan ciidamada amisom loogu geystay qaraxaasi sidoo kalena uu burburay mid ka mid a gaadiidkii ay ciidamadu wateen miinada ayaa shabaab waxay sheegeen in xilli hore halkaasi lagu aasay muddooyinkii dambe shabaab waxa ay qaybo ka mid a gobollada dalka ka wadeen weerarada noocani ah ay ku bartilmaamaysanayaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ee marinka ay u tahay qaybo ka mid ah deegaanada ay weli shabaab kaga sugan yihiin dalkeena soomaaliya saraakiisha ammaanka ee maamulka puntlandna waxa ay sheegayaan sirdoonkooda inuu helay xogo ku aadan in rag ka tirsan al-shabaab ay maalmihii lasoo dhaafay si hor leh u gaarayeen qaybo ka mid a deegaanada buuraha ee gobolkaasi bari konton ka tirsan dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in buuraha ay gaareen ayagoo ku biiray dagaalyahano kale horay kaga tirsanaa al-shabaab oo ku sugnaa halkaasi kuwaasoo dagaallo kula jiray ciidamada ammaanka ee maamulka puntland saraakiisha sirdoonka puntland waxa ay sheegeen in xogta ay hayaan ay la wadaagi doonaan saraakiisha dowladda dhexe ee sirdoonka soomaaliya waxayna sheegeen in laysaga kaasho doono dagaalka iyo in la helo duqeymo dhanka cirka ah oo lagu fuliyo qaybo ka mida buuraha si looga hortago khatarta kooxda al-shabaab ee muddooyinka dambe kusii badanaysa qaybo ka mida deegaanada dalka soomaaliya al-shabaab ayaa la rumaysan yahay in dhibaatooyin kala duwan ay ku hayaan qaybo ka mid a soomaaliya iyadoona puntland ay ka mid tahay goobaha dhibaatooyinka ay kala kulmayso waxaana puntland buuraha galgalo ee gobolka bari muddooyinkii dambebay kula dagaalamayeen rag ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale koox ka mid ah daacishta ka dagaalanta wadamada syriya iyo ciraaqa iyadoona haatan la sheegayo in qaybo ka mida deegaanada puntland muddooyinkii dambe ay si ada uga xoogaaleysanayeen kooxdaasi halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk ee xukuumadda ayaa gaaray degmada beled xaawe ee gobolka gado halkaasi uu ka taagan yahay muran la xiriira dhinaca xuduudda soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan oo muddooyinkii dambe kenya la sheegay in derbi ay ka dhisayso xadkaasi dadka deegaanka ayaa si adag kaga soo horjeestay fikirka dowladda kenya ee ku aadan dhulboobka kaasi oo muddooyinkii dambe ay ka wadeen xadka ay soomaaliya la wadaagto iyadoona shacabka reer beled xaawo ay si adag kaga soo horjeesteen dhismaha gidaarka kenya ay doonayso inay ka dhisto xadka labada dal ayagoo sheegaya in dhul hor leh ay doonayso in kenya ay ku calaamadaysato oo ay soomaaliya leedahay wafdiga dowladda soomaaliya uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya waxaa ku helinaya socdaalkiisa gudoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan xuseen carab ciise iyo sidoo kale xogeyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka sadiiq warfaa xubno kale oo ka tirsan dowladda iyo xukuumadda soomaaliya waxaa sidoo kale wafdiga la sheegay in uu warbixino kasoo dhageystay dadka deegaanka beled xaawo dibna ugu soo laabtay magaalada doolow ayadoo la doonaya maanta in dib ay ugu soo laabtaan magaalada muqdisho waxaana dadka deegaanka ah ay kaga warbixiyeen guddigan sidaa ay tahay xaaladda degmada beled xaawo dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya isla beled xaawo ayaa waxa ay dhaliir usoo jeediyeen guddigan oo ay sheegeen in wax badan aanu ka ogeyn xaqiiqda iyo dhibaatada halkaasi ka taagan loona baahnaa marka hore in muddo ay la joogaan dadka deegaanka kana xog qaataan si ay u ogaadaan dhibaatada iyo halka ay ka jirto waxayna usoo jeediyeen sidoo kale guddigan inuuna noqon kii la diray xilligii dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hogaaminayay oo wax warbixina aan laga helin guddiga dib kadib dib ugu soo laabashadoodii magaalada muqdisho ayagoo laga warfilayay in warbixin ay ka keenaan arrinta ku aadan dhismaha gidaarka kenya ay ka dhisayso xadka soomaaliya ay la wadaagto
maya waa degdegsiinyo waxaan rabnay subaxii oo kale intay imaadaan meesha soo fiiriyaan ama marka u horeysa magaalada la kulmaan odayaashooda muxuu ahaa warbixintan ay qaataan dadka saas ku qaataanaan rabnay laakiin ma suuragelin haddana waxaan kula dardaarmaynaa in aysan noqonin aniga waxaan soo jeedin lahaa waan kula dardaarmaya inaysan noqonin waftigii horeo ayaantii xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh uu madaxweynaha ahaao lasoo diroo kaleeto oo kormeerka ku yimid oo dib damba wa uga soo bixin oo aan dib wax ka hadlay aysan jirin inaysan noqonin ee midaan ay ka duwanaato muxuu ahaa tii hore oo kaleeto oo wax degdeg ah dalaxa waxaa wadnaha ka qabtay arrintan xuduudka iyo xadgudubkeeda in war degdeg ah laga soo saaro oo dawladda federaalka ka soo saarto iyo golaha baarlamaanka iyo senatarkaba dhulkaas sidii muxuu ahaa loogu soo xadgudbayo inta lagu soo xadgudbay iyo in kaleeto in sidii la rabay looga hadlo dawladda kenya lagala xaajoodo la xamusin baan aan soo jeedin lahaa dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda soomaaliya cabdi faarax saciid juxa ayaa la filayaa in maanta xarigga uu ka jaro ka hor intaanu dib ugu soo laaban magaalada muqdisho dhismaha golaha deegaanka oo la filaya degmada doolow in uu inuu ka bilowdo maanta lagana dhiso iyadoona meelo kale oo ka mid a dalkana dhismahan oo kale laga hirgelinayo waxa uu sheegay in haatan ay ka socoto deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo ilaa iyo saddex degmo laga dhisay waxa uuna sidoo kale tilmaamay in haatan la doonayo in degmada doolow ay noqoto meesha ugu horreysa ee laga dhisayo dowlada dowladaha waa dowlad deegaanka iyadoo sidoo kalena ugu baaqay jubbaland inay dardargeliso dhismaha dowladaha waa deegaanada si loo helo faafida federaalka iyo in dadka ay u helaan wax iyagu ay leeyihiin oo gobolkaan horyaalay kala tahay golayaasha deegaanku waa asaaska dowladnimada in meesha waa isku furan tahay degmadan beled xaawo iyo dolan ilaa iyo luuq dhulka laga dhaweeyo waa la isu socdaa waxaa muhiim ah in golayaasha deegaanka la sameeyo la dedejiyo mashaariicii la abuuro saas ayaa dalku ku isma xidhaa arrintaasna marka annaga waxay noogu jirtaa mudnaanta koowaad mashaariicdeedu waa diyaar keliya dowladda ee jubbaland iyo dadka deegaankan baa la rabaa barnaamijkaasi inay dedejiyaan oo ay muhiim u arkaan annagan aad bay muhiim noogu yahay waana dhiirrid gelinayna waxaanu jecelahay dhaqso inay waxuga hirgiraan dowlada kale way ka socdaan hadda koonfur galbeed oo kale degmadii saddexaad baa miiska saaran arrintaas marka waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo aan saan mudnaanta siinayno sidii golayaasha deegaanka loo dhisi lahaa
ugu dambayna ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dowladda uu hogaaminayo ay xoogga saari doonto la dagaalanka musuq maasuqa waxaa lagu yeeray inkastoo weli aan lagu guulaysan in maxkamad ama cadaaladda la horkeeno cid lagu eedeynayo inay ku kacday falal wax isdabamarayn ah soomaaliya ayaana liiska ugu hooseeya kaga jirta wadamada lagu eedeeyay inta badan arrimaha la xiriira musuq maasuqa iyo wax isdabamaraynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu sheegay in dadaal xoogan ay u geli doonaan sidii ay ku haki lahaayeen musuq maasuqa iyo sidoo kale arrimaha la xiriira oo uu tilmaamay in caqabad ay ku yihiin hanaan socodka dalka
annaga ka xukuumad ahaan iyo dawladda hadda jirta la dagaalanka musuq maasuqu waxa uu nooyahay si aan idiin sheegay falsafadii markii hore aan idinkala hadlo ahayd qaabka aan u arko dhaqaalaha soomaaliya sida uu u yahay number one in looga fikiro ama marka meesha ugu horeysa in laga fikiro ayay musuq maasuqana qayb ka tahay waxaan baarlamaanka u gudbinay sharciga la dagaalanka musuq maasuqa hadda waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yaraado walaha shacabku way dhamaystireen nabalka sare iyaguna ay soo dhamaystiraan marka ay soo dhamaystiraan sanadka soo soco sanadkan bilowday haddii ilaah yiraahdo hadda maantay waxaan xooga saari doonaa inaan dhisno guddi madax banaan
warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa anigo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin warramayay intaynu dib mar kale u kulmayno sidaasi nabadgelyo